بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan ahaa oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharaxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed bin ibraahim al sheekh waxaan ku jirnay baabkii baabu xuquuqi nabiy ahaa sala allahu alay slam xuquuqdii uu rasuulku sal slam lahaa xadiidkii ugu dambeeyey waa xadiidka lix iyo siddeetanaad wa can ilmiqdaami bni macdii karib alkindiy radia allahu canhu saxaabigaas waxaa laga wariyey ana rasuula llahi sal ly slam qaala inuu yihi rasuulka alla sal ly slama yuushiku rajulu nin baa wuxuu u dhow yahay muttaki-an isagoo ku dangiiga calaa arikatihi sariirtiisii yuxaddathu bixadiidin in loo soo wariyo xadiid oo min xadiidii aniga xadiidkaygii ka mid a fayaquulu markaasu wuxuu leeyahay baynanaa wa baynakum kitaabu ullah annaga idinka waxaa noo dhexeeya kitaabka alleh casa wajalla famaa wajadnaa fiihi min xalaalin istaxlalnaahu wixii aan qur-aanka ka helno oo ilaahay noo xalaaleeyey waan xalaalaysanaa oo waxaan ictiqaadinaa inay xalaal yihiin wamaa wajadnaa fiihi min xaraamin wixii aan qur-aanka ka helno oo xaaraan ahna oo lagu sheegay inay xaaraan yihiin oo alla xarimay xaramnaaho innaguna waan xarimnaaho waxaan ictiqaadinaa inay xaaraam yihiin waana ka joogsannaa saasuu marka ninkaasi leeyahay macnaha axaadiista rasuulka sal alla ly slama yuu meesha ka saaray rasuulku wuxuu yidhi sal lla ly slam alaa wa ina maa xarama rasuulu llahi sala allahu alay wasalama midlu maa xarama allah hooyaay buu leeyahay rasuulku sal ly slam dadki wuu baraarujinayaa wixii rasuulku sal lla ly slam uu xarimo wuxuu la mid yahay wixii alla uu xarimay oo waa in laga joogo isagana sababtoo rasuulka sal ly slama waa rasuul alle waxyi baa kusoo degaaya qur-aanku waa hadalka alleh waa waxyi laakiin waa hadalka alleh axaadiistuna iyaduna waa waxyi laakiin rasuulka sal ly slama ereyadiisa ku tacbiiriyey laakiin xagga waajibnimada in la qaato hadalka rasuulka sal alla alay slama waxay lamid tahay in qur-aankii la qaato xadiidkan waxaa wariyey tirmidi iyo ibn maaja sheekhalbaanina waa saxiix buu yiri in axaadiista rasuulka sal ly slam la fududaysto maaha marka culamadu waxay yidhaahdeen ninkan macnaha sariirtiisa ku dangiiga tacbiirka noocaas oo kale waxaa laga fahmayaa in jaahilnimada ninkaa haysata iyo inaanu sunnadii rasuulka sal lla alay salama la soconba ama aanu taalacaninba oo haddana uu diidaayo sababtu waa maxay arrinkaas wuxuu ka dhashay khafladiisa aada u badan oo waa nin maaragtay raaxaysiga iyo ku dadaala iyo hurdada iyo fadhiga badan saasay leeyihin culammadii oo sheekh abdilxasan asindi saasuu ku sharxay xadiidka wuxuu kaloo sheegay ahlu usuulka qaarkood madaahibta qaarkood oo yiraahda kitaabka alleh wax laguma dari karo oo khabarul aaxaad rasuulka sal ly slam aan si tawaatura looga warinin kitaabka alla maaragtay wax laguma siyaadin kara leeyihin iyadoo xadiis la ictimaadayo aaxaad ah wuxuu leeyahy hadalka noocaas oo kale ah ay nimankaasi ku hadlaayaan wuxuu shabahaa nahyigan rasuulka sal ly slam uu dadka ka reebayo inay sidaa u hadlaan oo yiraahdaan kitaabka alleh yaa nagu filan oo kitaabka alleh yaa noo dhexeeya un iyagu laakiin waxay ka wadaan wixii qur-aanka lagu itlaaqay oo aan qeyd lahayn oo aan wax lagu xirin in khabrul aaxaad lagu xiro ma bannaanay leeyihin isagu marka wuxuu leeyahay waa in hadalka noocaas oo kale aan lagu hadlin sidaasaa wanaagsan buu leeyahay kolley waa un hadal khalad ah waa madhab khaldan madhabkaasi ibnu raslaan oo faqiih shaafici ahaa abu daawuudkana sharxay wuxuu leeyahay muttakiyan calaa ariikatihi waxaa loola jeedaa buu leeyahay dadka raaxaysiga iyo nicmada badan ku jira ee guryahooda fadhiya ee sariirahooda dheerdheer jiifa ee maanta dhan maarata nicmo ku dhex jira ee nicmo ku dhex koray taasaa ka shuqlisay marka inay xadiidka rasuulka sal alla ly slama bartaan oo ay u xereystaan oo ay u safraan sidii ay xadiidka u gaari lahaayeen oo ay u baran lahaayeen oo culimmadiisii ay maaragtay uga faa'iidsan lahaayeen oo macaanida xadiidka ay u baari lahaayeen oo qur-aanka iyo sunnadu inaanay iskhilaafsanayn ay u garan lahaayeen oo jamci u samayn lahaayeen waxaana ku jiru leeyahay xadiidka iska reebid la iska reebaayo dangiigsiga noocaas oo kalea sariiraha lagu dangiigsado iyo kuraasta waaweyn oo maaragtay la badiyo iyadoo laga jeesanayo axaadiistii rasuulka sala alla alay slam oo markaa qofkii uu ku dhaco inuu axaadiistii rasuulka sala alla alay salama uu iska diidaba qofkii aan axaadiista aqbalin oo aan ku camal falin waaba isagoo aan qur-aankii aqbalin kuna camal falin hadalkii alla uu yidhi wmaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulka sal slam idin siiyo qaata wuxuu idinka reebana ka reebtoomaa marka alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ay dhihi jireen culimmadu cibradu waa maxay lafdiga cumuumkiisa laga faa'iidsanaya ee khaasnimada sababka la fiirin maayo inuu gaar yahay shuraaxda qaarkood marka waxay yidhaahdeen xadiis kaloo sheegaya maarata nin dheragsan iyo sheegaya dheragta marka waxay keentaa bay leeyihiin iyo cunto jacaylka badan iyo cunto cunida badan iyo qofkii maskaxdiisa inaanay maaragtay xoog badnayn oo fahamkiisuna uu iska xumaado taasaa ku xambaaraysa marka inuu axaadiistii uu diido ama waa kibiirsan yahay dabaalnimaa haysa waxaana waxaa keenaya raaxaysiga badan iyo ku kadsoomid uu ku kadsoon yahay xoolahaas alla siiyey iyo magacaas uu leeyahay bulshada dhexdeeda marka qof dheragsan haddii la yidhaahdo dadka noocaas oo kalea laga wadaa marka ma bannaana inuu qofku isweyneysiiyo oo axaadiistii rasuulka sala alla alay slam ka jeedsado oo aanu aqbalin oo uu ka fogaado kucamalfalkeeda qofkii marka axaadiista rasuulka sal slam aan aqbalin wuxuu lamid yahay isagoon qur-aanka aqbalin oo kale oo alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula muminiinay alla ateeca rasuulkiina ateeca rasuulka sal sl ateeca waa fard hadda kahorna waan soo marnay qofkii rasuulka caasiyana alloo caasiyey sheekh maxamed abishaahba wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu tusinayaa mucjizo rasuulka sal slama u sugnaatay oo waqtiyadii hore iyo waqtiyadan dhowba casrigan la joogaba qolaa soo baxday leh maaragtay qur-aankan ugu filan oo axaadiista uma baahni marka diinka nuskiis bay duminayaan ama waxaad dhihi kartaa diinka o dhan bay duminayaan sababtoo ah haddii axaadiistii iyo sunnadii rasuulka sal ly slam meesha laga saaro taasi waxay kuu keenaysaa shakina aanu ku jirin in qur-aankii macnihiisiba la fahmi waayo haddii marka axaadiistii laga takhalluso qur-aankiina la fahmi waayo islaamka soo haray marka muxuu yahay islaamkii waa ka baxay meesha marka in la fududaysto maaha marka axaadiista la radinayo marka xadiidkani shawaahid buu leeyahay xadiid kalaa jiro ahaa alaa wa inii uutiitu alkitaaba wa midlahu macah aniga qur-aan baa la isiiyey iyo qur-aankii la jirkiisa wax maaragtay xagga cadadka iyo la mid ah khataabi markuu xadiidkaa sharxayay wuxuu yidhi macnihiisu waa in rasuulka la siiyey sal ly slama waxyi aan la akrinaynin oo la mid ah waxyigii la akhrinayo oo muuqday macno kalena waa lagu fasiraa oo in macnaha qur-aankii la siiyey isagoo waxii la akrinaayo ah caddayntii qur-aanka la caddaynayana waxaa la siiyey wax qur-aankii oo kale ah oo macnaha waxaa loo ogolaaday rasuulka sal ly slam inuu caddeeyo waxa qur-aanka ku jira oo wax khaas ahaa uu caam ka dhigo wax maaragta caam ahaa khaas ka dhigo oo uu sharxo wixii qur-aanka ku jira oo markaasna waajibnimada ay waajib tahay in lagu camal falo hadalkii rasuulka sal alla ly slama iyo yani caddaynta u caddeeyey iyo aqbalaaddu iyo in aqbalaaddiis ay waajib tahay wuxuu noqdaa marka xukunku sidii qur-aankii oo kale loogu dhaqmayo sheikha kitaabka sharxay sheekh saalex al sheekh wuxuu leeyahay xadiidkan miqdaam ibn cadi karib allah ka raali noqdee wuxuu tusinayaa in sunnadu marka la fiiriyo xagga raacitaanka ay qur-aanka dhinac taallo ay qur-aanka macnaha meel la joogto marka waxaa la raacayaa waa qur-aankii iyo xadiidkii wuxuu ku leeyahaa hadalka alle waa uu ka weyn yahay hadalka rasuulka sal l slam maxaa yeelay waa hadalka alle uu ku hadlay sunnada rasuulka sal l slam iyaduna waa waxyi alle xaggiisa ka yimid sida xasaan ibnu catiya uu yiri kaana jibriilu yanzilu cala nabiyi sala alla ly slam bisunati kamaa yanzilu calayhi bilqur'aan jibriil wuxuu ahaa mid rasuulka sala alla alay salama kula soo dega sunnadii sida qur-aanka uu ugula soo dego oo qur-aanku ugu keeno abu daawuud baa ku wariyey kitaabkiisa maraasiilka ahaa iyo daarimi iyo marwasi kitaabkiisa sunna iyo lalakaa'i ictiqaad ahli sunna taas marka waxay la macno tahay xadiidkii alaa wa inii uutiitu lkitaaba wa mithlahu maca macnaha waa qur-aankii oo kale oo sunnadii waxaa ku jira akhbaar wax hore u dhacay laga hadlaayo wax dhici doona laga khabraayo iyo amar la bixinaayo oo wixii in la sameeyo laisku waajibinaayo iyo nahyi la bixinaayo oo waxa wax layska reebaayo akhbaarta iyo awaamirta nawaahida waxaa waajiba akhbaartana waxaa waajiba in la rumeeyo nawaahidana waxaa iyo awaamirtana awaamirta iyo nawaahidana waxaa waajiba in la raaco awaamirta iyo nawaahidana waxaa waajiba in la raaco sidoo kale marka sunnaduna waa noocaas oo kale sunnadii waxaa ku jirta akhbaar ay waajib tahay in la rumeeyo iyo amar iyo nahyi ay waajib tahay in la raaco qofkii marka sunnada iska diida sida kooxo khawaarijta ka mid a iyo mutakalimiintii qaar ka mid a iyo falaasifadii iyo nimankan hadda quraaniyiinta la yidhaha ee casrigan jooga ee isticmaalku asaasay waxay ku gaboodfaleen marka xaqii rasuulka sal alla ly slam qofkii sunnada marka qaarkeed ka taga isaguna gaboodfal buu sameeyey oo xaqii rasuulka sal ly slam qofkaasi si fiican uguma aanu istaagin qofkii sunnada wada diidana de isagu xaalkiisu waa cadyah sunnadu waxay caddaysaa wixii mujmal ahaa ee qur-aanka aan lagu kala dhigdhigin oo alla wuxuu yidhi wa aqiimu salaata wa aatu zakaata salaadiina ooga zakadiina bixiya waxaa kaloo alla uu yidhi kutiba calaykum asiyaamu soom baa laydinku waajib yahay waxaa kaloo alla yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti alla wuxuu dadka ku leeyahay inay beytkii u xajiyaan ay u qasdaan qofkii awooda yaa maarat xajku uu ku waajib yahay markaasaa rasuulka sal lla ly slama ficilkiisii iyo qowlkiisiba uu ku caddeeyey in salaadaha waajibkaahi ay shan yihiin maalinkii iyo habeenkii ragcadaha salaadahaas ay leeyihiin iyo shuruudooda iyo arkaantooda yuu caddeeyey rasuulka sal slam markaasuu wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u dukada sida adida aragteen anuu dukanayo wuxuu kaloo sheegay rasuulka sal slam haweenta caadada qabtaa inaan salaad lagu lahayn mid ay markaa gudanayso iyo mid ay qallaynayso waxba lagama rabo sidoo kale rasuulka sal ly slam wuxuu caddeeyey zakadii xaqiiqadeeda iyo yay ku waajibtaa iyo xooluhu marka ay gaaraan tiro mucayana oo zakadu ay ku waajibayso nisaabkii buu sheegay rasuulka sal ly slam zakadii waxaa laga qaadayaa dahabkii iyo qalinkii iyo xoolihii yani geelii iyo arigii iyo lo-dii ee weliba maaha kuwa guriga iska joogay waa kuwa daaqa u baxa sakadana sanadkii hal un mar un baa laga qaadaya waxa dhulka ka soo baxase wixii markii ay soo baxaan yaa sakada laga qaadaa wuxuu sheegay rasuulku sal ly slama in soonku uu yahay qofku inuu niyadda geliyo inuu ka joogo wixii la faray inuu ka joogo oo cuntadii iyo cabidii iyo haween u tegidii wax noocaas oo kalaa ah laga bilaabo fajarku markuu dhasho ilaa qoraxdu ka dhacdo soonkiina waxaa lagu waajib yeelay dadka qaangaara ama xor ahaada ama addooma ahaada ragga iyo haweenka kulli laakiin haweenta caadada qabtaahi soomi mayso soon looma ogola laakiin way soo qallaynaysaa salaaddii sooma qallaynaynin laakiin soonka way soo qallaynaysaa maalmihii ay afurtay maalmo lamid ay soo qallaynaysaa wuxuu kaloo caddeeyey rasuulka sal slam xajku inaanu waajibin inta uu qofku nool yahay ilaa hal mar moogiyo hal mar unbaa xaj laga rabaa ka badan lagama rabo wuxuu kaloo sheegay rasuulka sal slam qofku marka uu xajka xirto waxa u bannaan inuu labisto iyo waxaan u bannaanayn xajka meesha laga xiranayo yuu rasuulka caddeeyey sal alla alay slam yani goobta aad ka xiranayso xajka iyo cumrada tawaafka tiradiisa rasuulku sal slam caddeeyey inuu toddoba yahay iyo sida loo tawaafayo oo loo bilaabayo loo dhameynayo waxaasoo dhanna qur-aanka laguma cadday waxaa kaloo alla u waajibiyey in tuuggii gacanta laga gooyo oo alla wuxuu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa tuuggii waxaday iyo tii waxaday gacmahooda gooya marka waa mujmal laakiin sunnadii baa caddaysayo waxa marka u qaato la goynayo waa maxay waa in ruuc diinaar ay yihiin iyo wax ka badan oo diinaarkii marka afar loo qaybiya qayb ahaan iyo wax kasii badan sidoo kale waxaa laga goynayaa gacanta inteeda hore iyo iyo maaragtay dhudhunku meesha iska iska galaan intaas hore uun baa la goynayaa oo calaacasha ayay ku yaallaan marka sunnadii marnaba lagama maarmo si qur-aanka loo fahmo saxaabadu marka arrinkaa way garanaayeen oo sunnada maaragtay qiimaha ay leedahay way garanaayeen jaabir bin cabdillahi ba wuxuu leeyahay markuu ka sheekeynayay xajkii rasuulka sal ly slam ilaa rasuulku la xajiyey sala alla alay slam wixii uu arkay buu ka hadlayay marka hadalkiisiibaa marka waxaa ku jirtay sida saxiix muslimka ku taalla wa rasuulullaahi sala alla alay slam bayna aduurina rasuulkiibaa maaragtay na dhex joogay annaga wa calayhi yanzilu lqur'aanu isagaana qur-aanka kusoo degaya rasuulka sal ly slam wa huwa yacrifu ta'wiilahu fasiraadda qur-aankana uu garanaya isagaa garanaya rasuulka sal ly slam wamaa camila bihi min shayin camilnaa bihi wix uu sameeyo yaan anuguna samaynayni isagaan fiirsanayna buu leeyahy marka awaamirta rasuulka sal ly slam waa in sideeda loo qaato ayuus ikhtiyaani baa wuxuu weriyey in nin uu ku yiri mutarif ibn cabdillahi bni shakhiir oo taabici jaliila ahaayo weyn laa tuxadisuuna ilaa bilqur'aan war mutarifow niyahow qur-aanka mawgi wax kale ha noo sheegin annaga markaase mutarif wuxuu ku yidhi wallaahi maa nuriidu bilqur'aani badala annagu qur-aanka waxaan ahayn dooni mayno oo yacni in aan ka bedel qaadanno ma rabno walaakina nuriidu man huwa aclamu bilqur'aani mina waxaanse doonaynaa mid nooga cilmi badan annaga qur-aankii wuxuu ka wadaa rasuulkii sala alla alay slam ile isagaa qur-aankii fasiray ibnu cabdilbari waa weriyey marka aharkaas sanadkiisuna waa saxiix ninbaa cimraan ibnu xuseyn wuxuu ku yidhi axaadiis baad noo sheegaysaan aanan qur-aanka ku arag cimraanna markaa wuxuu sheegay shafaacadii rasuulka sal slam inuu aakhira ergeyn doono rasuulka sal ly slam ninkii markuu sidaas yidhi baa cimraan xanaaqay wuxuuna ku yidhi waryaahay qur-aanka horta ma akhriso sidaada markaasuu wuxuu yidhi haa qaal wuxuu yidhi oo kaale salaaddii cishaho afar meed qur-aanka ku aragtay mase maqribkiioo saddexaad ku aragtay qur-aankii saddex ragcaa mase marat salaadda subaxoo laba ragcaad ku aragtay mase duhurkii iyo casirkii oo afar afaraad ku aragtay markaasuu yidhi maya markaasuu wuxuu yidhi yaa ka qaadatay marka cilmigaas cimraan baa wuxuu yidhi muwaadan annaga naga qaadanin cilmigaas annaguna aanan rasuulkii sal slam ka qaadan oo qur-aanka ma waxaad ku aragta buu yidhi afartankii neef oo aryaba in hal neef laga qaadayo oo geelana sidoo kale maaragtay cadad mucayana sakadu ka waajibayso oo lacagtiina sidoo kale cadad mucayana la sheegay miyaad qur-aanka ku aragta yaad ka qaadateen buu yidhi marka taas muwaadan annaga naga qaadanina annaguna aanan rasuulka sal slam ka qaadan wuxuu yidhi marka cimraan cabaar buu wada warka wuxuu ku khatimay faqad akhadnaa can rasuulillaahi sala alla alay slam ashyaaa laysa lakum biha cilm waxaan ka qaadanay rasuulka sal slam oo aan kala kulannay waxyaabo aadan idinku cilmi u lahaynina macnaheedu waa maxay dee ma aadan jooginina waay macnuhu marka qofki inuu sunnadii diida maaha culimmaduna sideedaba way ka hadleen kuwa sunnada inkira oo maxamed nasr marwasi wuxuu yidhi maruu ka hadlaayay almasxu cala alkhuffayn ile axaadiistu waa ku tawaaturtaye qofkii inkira buu ku leeyahay in labada khuf la masixi karo marka la weysaysanayo waxaa ku laazimaya inuu wada inkiro dhammaan axaadiistii aan sheegnay iyo kuwo kaloo aanan sheegin wadaalika khuruujun can jamaacati ahli islaam taasina waa maxay waa muslimiintii oo laga dhex baxay maxamed nasr warkaas wuxuu ku sheegay kitaabkiisa asunna la yidhahdo kitaab taabacan bogga boqol iyo afaraad ajuri wuxuu leeyahay jamiicu faraa'id illahi alatii faradahaa fii kitaabihi laa yuclamu alxukmu fiiha ila bisunani rasuuli illahi sal slam dhammaan waxyaabaha alla uu waajib yeelay qur-aankiisa uu ku farad yeelay xukunka waxaa lagu ogaadaa un sunnooyinka rasuulka sal ly slam hada qowlu culamaai lmuslimiin muslimiinta culimadoodu saas yuu yahay warkoodu man qaala gayra hada kharaja can milati lislaam ajuri marka wuxuu leeyahay qofkii taa ka baxa oo sunnooyinka rasuulka sal slam diida diintii waa uu ka baxay buu leeyahay wa dakhala fii millati lmulxidiin mulxidiintii diintoodii buu galay kuwa diinta iska diidanaa oo mulxidiinta ahaa yuu diintoodii galay buu leeyahay sheekh islaam tamiya wuxuu leeyahay nebi maxamed sal ly slama jinni insi baa loo diray oo uu rasuul u yahay faman ictaqada annahu yasuuqu liaxadin alkhuruuja can shariicatihi wa taacatihi fahuwa kaafirun yajibu qatlu qofkii ictiqaadiya inay u furan tahay inuu ka baxo shareecadii rasuulka sal ly slam iyo taacadiisii oo uusan iltizaamin qofkaasi waa gaal yajibu qatluhu in la dilo yaa maaragtay waajib ah marka waxaa dilaya waa un imaamkii muslimiinta ibnu daqiiq alciidna sidaas oo kale ayuu leeyahay qofkii axaadiista markuu ogaaday inay axaadiis rasuulka sal sl ka sugnaatay tahay kadib iska diida gaal buu noqdaa buu leeyahay suyuutina sidoo kale uu leeyahay wuxuu leeyahay qofkii inkira in xadiiska rasuulka sal ly slama ama hadal ku hadla ha noqdo ama ficluu sameeye ha noqde oo hadda xadiis ansaxay ah oo maarata ahlu cilmigu isku waafaqsan yihiin qofkii yiraahda xadiiskaasi xujo maaha yiraahda waa gaaloobay buu leeyahay man ankara kowna xadiidi nabiyi sala allah alay slam qowlan kaana aw ficlan bishartihi lmacruufi fi lusuuli xujatan kafara buu leeyay waa gaaloobay buu leey diinkuu ka baxay wa kharaja can daa'irati lislam islaamkii buu ka baxay wa xushira maca alyahuudi waalnasaara aw maca man shaa allah min fariqi alkafara waxaana la soo kulmiya aakhiro yahuud iyo nasaaro ama wixii alla uu doono oo dulal kaleoo gaalo ah ile gaaladu waa badan yihiin kitaab buu marka leeyahay layihaha miftaaxu ljanna fi lixtijaaji bisunna bogga afar iyo tobanaad dabcooyin kulli waa kala duwan yihiin iyo warkaas ku sheegay waaba kitaab uuba u alifayba wax kaleba kuma jiraanba wuxuu ka hadlaa in sunnada la xujaysto sheekh mucallim wuxuu leeyahay kitaabkii uu ku radinayey ninkii abuurayaa la dhihi jiray wuxuu leeyahay qofkii inkira waajibnimada in lagu camal falo axaadiista rasuulka sal ly slam sideedaba iska diida xujada lagu oogaa hadduu sii madax taagana gaalnimadiisu waa caddaataa marka warka mucallim intaasan kaga gaabsanaynaa tafaasiilkan uu sheeg sheegay marka ahlu cilmigu calaa kulli xaal arrinka way ka hadleen waana ay badan yihiin culammada maaragtay nimankan qur-aaniyiinta gaalnimada ku xukuntay culammadii bakistan oo dhan baa gaalnimo ku xukuma nimankan qur-aaniyiinta ee qur-aanka keliyahan maaragtay qaadanaynaa leh oo sunnada inkirsan haddii aan usoo noqonno sheikhi kitaabka sharxay sheekh saalex wuxuu leeyahay waxaan nafteeda u dardaarmayaa buu leeyahay iyo qof kastoo muslima in uu qofku go-aansado inuu aqbalo wixii axaadiista rasuulka sal ly slam ku sugnaaday sidoo kale uu ictiqaadiyo wixii ka ansaxay rasuulka sal ly slam sidoo kale uu go-aansado inuu rasuulka sal ly slam adeexo oo ra'yiga iyo wax qofku iska jecel yahay aan laga hormarinin sunnadii rasuulka sal ly slam qofku mararka qaarkood halmaan baa gelaya dembi buu samayn karaa macsi buu ku dhici karaa laakiin waxaa lama huraana inuu ictiqaadiyo inay waajib tahay inuu sunnadii raaco sunnadii rasuulka sal ly slam waa in iltisaamka laga helo waxaa kaloo waajib ku ah inuu ictiqaadiyo in maaragtay mukhaalafadii uu iska ilaaliyo oo hawadiisa aanu raacin marka xaqa rasuulka sala alla alay slam wuxuu ku jiraa in la ateeco sunnadiisina la iltisaamo lana ogaado in rasuulka la siiyey sal lla ly slama qur-aankii wax la mid ah xagga cadadka iyo xagga raacidda siday waajibka u tahay waxaas la siiyana waa maxay rasuulka sal slam ee aan qur-aanka ahayn waa sunnadii iyo xikmadii oo aayadaha qaarkood ay xikmadaa sheegeen culimaduna ay ku fasireen in sunnadii tahay rasuulka sal ly slam ibnuqayim marka hadal qurxaan buu ku hadlay buu leeyahay kitaabkiisii nuuniyada ahaa qasiidadii aadka u fiicnayd ilaa shan kun oo beyd iyo ka badan waa ibnuqayim wuxuu leeyahay wallahi maa khawfi dunuuba fa inaha la calaa طariiqi alcafwi wاlgufraani laakinamaa akhsha insilaaqa alqalbi min تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرسها لا كان ذاك بمنة الرحمن عليه أنو كعبسن مايو دنبيدا يعني عبسيدا وين هي سماها الدنب اللي ودعه maxaa yeelay de dembiga alla waa uu cafiyaa markuu doono waxaan ka baqayaaba in qalbigii uu ka siibto in waxyigii oo sunnadii rasuulka sal l slam uu ka wado kolley iyo qur-aankii taxkiimintoodii iyo in xaakim laga dhigto in qalbigu uu ka siibtaabaan ka baqayaa buu leeyahay marka macsidii iyo in maaragtay qur-aankii sunnadii raaci waayo waxaa daran qur-aanka sunnada in la raaci waayo oo macnaha qofkii inqiyaad laga waayo ama uu iska inkiraba sunnadii waxaan kaloo marka aada uga baqayaa buu leeyahay in lagu raali noqdo ra'yigii ragga iyo malamalahoodii ilaahay taas maarata kama dhigo oo galladiisa ilaahay macnaha waxaan ka rajaynaa buu leeyahy inaanu saas maaragtay ka dhigin marka qalbigii oo ka siibta in la taxkiimiyo waxyigii iyo qur-aankii macnaha kitaabkii sunnadii buu ka wadaa sida shaarix uu leeyahay musiibada weyn marka waa taas buu leeyahy shaarixu oo dembigu waxaa dhici karta hataa inuu kabiiro uu yahay laakiinse waa ka fudud yahay wax fara badan oo sunnadii diidadeedii ah iyo inaan dan laga gelin sunnadii rasuulka sal ly slam waxaan alla weydiisanaynaa oo aan nafteenna iyo muslimiintaba u maaragtay weydiisanaynaa inuu diinkii nagu sugo hanuunkiina uu nawaafajiyo alle wabillahi towfiiq